الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء walaa nufadil buu leeyahy sheekhu ma aanu fadilayno axadan ruux oo min alwliyaai awliyada ka mid ah calaa axadin ruux dushii ka fadili mayno oo min alambiyaai ambiyada ka mid ah calayhim assalaam wanaquulu waxaanu leelahay nabiyun waaxidun hal nebi ayaa afdalu ka fadli badan min jamiici alawliyaa awliyadu dhan ka fadli badan macnaha waxa uu radinayaa sheekhu nimanka itixaadiye la yidhahda yani waxa weeye itixaadiyada waxaa la yidhahdaa nimanka aaminsan caqiidat alxuluul walitixaad yani kownkani inuu kulligii hal mid yahay ilaahaysa iyo addoonkiisuba waa caqiidadii ibnu carabi wey ibnulcarabi ma aha oo oo al la akriyo waa ibnu carabi ibnu carabi waa ninkii yani kitaab ulkhusuus kitaab la yidhahda u leeyahay raggii tabaniyey buu ka mid ahaa caqiidat alwaxdati waalxuluul macnaha waa caqiide maqsaheedu uu yahay ama madmuunkeedu yahay kownku inuusan kala lahayn alle iyo addoon kulli yani waxa weeye shay kasta inuu addoonna yahay allana yahay hadda kahor waan ka so hadalla an malanay markaan ka soo hadlaynay istawa cala alcarsh masalad macnaa waxa istiwa cala alcarsh markaan ka soo hadlaynay ayaan soo sheegnay qoliyahaasu marka sheekhu radinaya waxay marka gaad ay ka mid ah muctaqadaadkooda ka mid ah in ay yidhaahdeen awliyadu waxay ka fadli badan tahay ambiyada awliyadaa ka fadli badan eerkaasay gaadheen maxaa yeelay waxay leeyihiin awliyadu yani ambiyada masalan nubuwada waa la khatimay laakiin awliyada awliyanimada lama khatimin yani khusacbalaad iyo khuraafaad noocaas oo kale ah ayay akrinayaan oo waxba ka jirin marka ashcaartooday ka mid tahay maqaamu nubuwati fii barzakin fuwayqa arasuuli wa duuna alwaliyi fuwayqa arasuuli wa duuna alwaliyi yani welinimada waa ka sokaysaa maqaamu nubuwada nubuwada maqaamka ay leedahay yani waa ka sokaysaa wilaayada wilaayadaa ka sarreysa macnaha wilaayada ayaa ka sarreysa saasay yidhaahdaan waana yani dabagedi wey shareecaday dabagediyeen maxaa yeelay cid walba wilaayada alla subxaana watacaala oo mu'mina waa haysataa ambiyaduna awliye waa yihiin yani dadka mutaqiinta ee muminiintana waxa weeyaan awliye waa yihiin marka wilaayo iyo mansiladeeda waa la wadaagaa waxay lasii dheryihiin marka ambiyadu yani nebinimay lasii dheryihiin ambiyadana waxaa iyagana sii dheer rususha iyagana sii dheer oo mansilo lasii dheer sidaasaa sida la yaqaanaa laakiin waxa weye waxooda kale waa iska khusacbalaad yani xaqana sidaas wey ninkii sunada nabiga sal lla alay waslam ka taga oo kitaabka iyo sunada ka taga wax alla wuxuu doon iskaga hadli oo marka qaarkood wax khusacbalaado macnaha waxa weya xataa carruurtu aysan ku hadlin ayuu macnaha waxa weye iskaga hadlaya marka iska hadayaan ma ujeeda abu cuhmaan naysaburi ayaa wuxuu yihi ba la yidhahda man amara asunata calaa nafsihi qawla wa ficla nataqa bilxikma waman amara alhawa calaa nafsihi nataqa bilbidca ninkii kitaabka iyo sunnada nabiga sal alla alay wasalam naftiisa amiir uga dhiga oo naftiisa ay u taliyaan xikmad buu ku hadli ninkii hawo naftiisa ay u taliso oo naftiisa madax hawo uga dhigana haddii hawadii uu madax uga dhiga unbuu ku hadlaya wax kaleetu ku hadli maaymaa qolyahaasu marka sheekhu ku radinaya hadalkaas walaa nufadilu ma aan fadilayno axadan ruux oo min alawliyaai awliyada ka mid ah calaa axadin ruux ka fadil mayno oo min alambiyaai amida ka mid ah calayhim assalaam ونقول على نبي واحد هل نبي أي أفضل وحكفة بدايه من جميع الأولياء عود لشدان قصدي نبي الله موسى هي خضر نبي الله موسى هي خضر قصده دي بعود لشدان معايا لي وحي كرت بيان إن خضر كفض بنا نبي الله موسى واحد كنت تصير بجر وأمرك إلهان ولي واي لكن لا موافق سنة sida raajixa khadir inuu nebi ahaa ayaa raajixa maxaa yeelay aayadaha qur-aanka laftiisa ka muuqata inuu alla subxaana watacaala amray oo wax u sheegay oo maarata u waxyay midda kaleeto nebiyullaahi muusa looma dirin oo kumuusa jirin khadir dadkii loo diray risaalada nabiyullaahi muusa reer binu israiil bay khaas ku ahayd khadirna kamid ma ahayn risaalada nabiyullaahi muusa dadka soo hoosgalay ninka marka khadir oo kale isku miisaalinaya oo khadir deliishanaya macnaha waxa weeyaan marka shareecada nebi maxamed sal lla ly slam la yimid waa ka baxsanaa wey macnaha goortaasay u suurtageli kartaa macnaha waxay yidhahdaan cilmiga ladunigaa bay yidhahdaan alcilmu alladuni cilmi xagga alla laga qaato oo aan rusushaba loo marin baa la yidhahda macnaha cilmiga laduniga ninkii helay waa ka kaaftoomi karaa cilmiga rususha iyo ambiyada iyo jidkaa soo maray maxaa yeelay si toosuba alla uga qaatay alla uga qaatay subxaana wa tacaala yani waa cilmi oo aan sanad aan laydin dhexaynin wey sanad caaliya wey sanad caaliya sidaa cilmigaasa marka wuxuu ka fiican yahay leeyihiin ninkii cilmigaa hela uma baahnaba cilmigan daahirkaa marka shadaxaatu sufiya la yidhahda shadaxaatu sufiya la yidhahdaa yani waxa weeye waxyaalo iska hadayaan ah ku tirsan wanu'minu bima jaa min karaamaatihim wasaxa can ihiqaati min riwaayaatihim wanu'minu waxaan rumaynaynaa bima jaa wixii yimid oo min karaamaatihim awliyada karaamaadkooda oo wasaxa asaxay can ihiqaati dadka lagu kalsoon yahay ka asaxay oo min riwaayaatihim riwaayaadkooda ah yani waxay wariyeen oo dad lagu kalsoon yahayna ay kasoo guriyeen waan rumaynaynaa wixii asaxa karaamaadkoodana wixii soo aroora ayagana waan rumaynaynaa alfarqu bayna alkaraama waalmucjiza labadoodaba mucjize iyo karaamo labada waxaa la shayga khaaliqulcaabada shayga aan la aqoon jirin ujeeda ee sunankii la yaqaanay iyo qawaaciddii qaabkii la yaqaanay ee dabiicigaha khilaafa ayaa labadoodaba la khaariqana waxaa la yidhahdaa karaamana waa la mucjizana waa la yidhahda asalkoodu markaa isku macnay ku dhow yihin laakiin mutaakhiriinta kala qaadayo mucjizadana waxay yidhaahdeen ambiyada waxay la yimaadaan ha lagu itlaaqo karaamadana waxay awliyada iyo dadka muminiinta gacmahooda ku daahira ayada taa ha lagu itlaaqo qaabkaas u kala qaadeen mutaakhiriintu mar marka yacni ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta qaybo ka mida gacmahooda shay khaaliqulcaada a waa ku muujin karaa isagoo alla subxaana wa tacaala ku karaamaynaya ama ku imtixaanaya waa suurtagal ma ujeedaa sidii maryam calayhi assalaam zakariya markii uu kafaalo qaadayay wuxuu u imaan jiray wakti kasta iyadoo cunto diyaar haysato iyadoo cunto la taalla meel looga keenan aan la garanaynay ma ujeeda saxaabigii la dili jiray ee la odhan jiray khubayb miyu ah saxaabigii la dili jiray ee la qaban jiray ee maka lagu dilay isagana xilli aan rudaba aan ka uusan ka gu-in waddanka oo xilli rudaba aysan ahayn yaa waxaa loo keeni jiray rudab baa loo keeni jiray rudab baa loo keeni jiray oo cuni jiray maarta markuu guriga ku xidhnaa ee quraysh ay xidhatay marka waa sugan tahay saacad oo kaleeto waa kii islaanta habaari jiray habaarkii waa kii laga aqbalay qaabku u habaaray waa tii u dhimatay islaantii macnaha ku been abuurdeet waa macnaha dhul buu iga goos marka karaamatul awliyaa waa shay sugan sharciguna wuu sugay ujeeda cumar ibn khataab radi allahu canhu waa kii dhihi jiray yaa saariyat aljamal yaa saariyat aljamal waa kii odhan jabal odhan jiray yacni waxa weye karaamaatka awliyada way sugan yihiin shay la diidi karana ma uu ahaa laakiin qaabka loo diidan yahay waa qaabka ay u haystaan qolyaha suufiyada ah iyo dadka raacsani oo ah in karaamadii ay noqotoba sideedaba xuja qaatica oo ku tusaya ruuxan kadaati inuu weli yahay marba haddii shay aan la aqoonin uu ka muuqdo oo waxaan la aqoon jirin uu la yimaado inuu weli yahay bay daliiluta shayaadiinta awliyaau shaytaan iyo awliyaau raxmaan labadoodaba waxay leeyihin khawaariq way leeyihin shayaadiinta awliyadoodu waxa gacantooda ka muuqdee khawaariqulcaadaadkay lala yaabaayo waxa weeyaan waa sixir min ariiqi sixir waalkahaana iyo abaalisadaa la shaqaysataa ayay ku muuqanaysa kuwan kadaatana waa maamuus iyo qadarin allah subxaana wa tacaala dadka awliyaa uraxmaanka ah ayay iyagana uga muuqanaysa mucjizadu marka sideedaba ma noqon karayso waxaan ujeeda karaamadu ma noqon karayso miisaan sharci ah oo kala saara ruuxan kadaati waa weli iyo weli maa soomaalidu uma mataqaanaba ujeedaan waana muctaqad suufiyada laga dhaxlay maba taqaanaba ninka kaati waa weli haddaan waxaan la aqoon jirin lagu arag welinimada taasaa daliilu ah haddii taa laga helana waa weli ilaahu qurun kasta qasdi salaada ha ka tago zakada ha ka tago wax kasta ha sameeyo ma ujeeda xataa waxa weya wuxuu hadduu macnaha waxa weye sharaa'ici shareecada dawaahirteeda xataa hadduu ka hortago oo diido waxa weye maadaama wax la aqoon jirin uu la yimid waxa weya waa weli wey taasaa marka waxay keentay in majaaniinta iyo kuwa macnaha waxa weye iska adilla iyo araadil iyo waxyaala noocaasoo kaleta in awliyada lagu tiriyo oo waxay yihiin ba aysan jirin qaacidadaasaa keentay marka karaamadu wanaagna waa noqon kartaa xumaanna waa noqon kartaa maxaa lagu kala garanaya marka waxaa lagu kala garanaya ruuxa la yimid ayaa miisaanka sharciga la saaraya ruuxa la yimid ayaa miisaanka sharciga la saaraya haddii uu kitaabka iyo sunnada marka camalkiisa lagu miisaamo uu noqdo nin toosanna waxa gacantiisa ka muuqday iyo khaariqada uu la yimid waa karaamo wey hadduusan kitaabkii iyo sunnadii uu khilaafsan yahayna waxa uu la yimid waxa weeye waa waxa weeyaan waa sixir shayaaiin waa sixiru shayaaiin wax alla waxay tahay oo macnaha waxa weye karaamatul awliya ay ka tahayna ma ay jirto awliyadana macnaha waxa weye ilaahay subxaana watacaala uu sugay yacni qaabka loo aaminsan yahay ee mujtamac u aaminsan yahay taa unbaa la diidayaa mooyaane haba yaraatee yacni cid diidaysa ma ay jirto in macnaha waxa weye awliyadu ay jirto ninkii diidana waxa weye waa gaaloobaya laakiin hebel waa weli ilaahay haddii iimaan iyo taqwo laga helo waa la dhigi karaa waa weli ilaah welinimadu marka ma ay keenayso in macnaha waxa weye iyadana mar haddii weli weya la yidhaahdo xataa haddii qalbigiisa laga hubsado inuu weli ilaah yahay ayadana in xaajaadka loo geysto oo dalabaadka loo geysto maujeeda oo ilaah xaggiisa wax nooga qaban la yidhaahdo oo laga dhigto cid loo sii maro alla subxaana wa tacaala ayaduna daliil ma hayso marka jawaanibta arrinta yani waxa weye lagu soo dardaree sharcan aan sugnayn unbaa lagala dagaalamaya laakiin aslul mas'ala oo awliyada iyo karaamadooda ah wax diiday ma uu jiro maaa nusuusta ay kusugan waxaa la sheegaa layt ayaa wuxuu yidhi imaamu layt ayaa wuxuu yidhi haddii aad aragta buu yihi nin yani hawada duulaya waxaan ujeedaa biyo dul socda biyo nin biyo dul socda isagoon markab iyo doon iyo waxba adeegsanin ha rumaysanin buu yihi iimaankiisa ilaa aad kitaabka iyo sunnada miisaankooda saarto imaamu shaafici aa warkaa lasoo gaadhsiiyey markaasaa wuxuu yidhi layt waa gaabiyey buu bal wuxuu yidhi iska dhaaf isagoo biyo dul socdee hawada hadduu isagoo duulaya aad aragto ha ka rumaysanin buu ihi ilaa aad kitaabka saarto iyo sunnada nabiga sal alla alay wasalam hadday wixiisa ay rumeeyaanna waa weli waxa ka muuqdayna waa karaamaad haddii kaleetana waa shaydaan min ashayaaiine yuusa kulluminina iska jiro saas wey miisaanka sharciga kaasaa la yaqaana wanuminu waan rumaynaynaa bimaa jaa wixii yimid min karaamaatihim oo min karaamaatihim karaamaadkooda ka mid a oo wasaxa asaxay can isiqaati dadka lagu kalsoon yahay ka asaxay min riwaayaatihim oo riwaayaadkooda ah riwaayaadkooda wixii asaxayna waa aqbalayna yani waxaa jirtaa yani dadka suufiyada ninkii soo maraa garanaya madaalibtooda ugu waaweyn waxaa ka mid a in shay khaariqa ay gacantaada ka muuqato shay aan la aqoon jirin inaad la timaado lianna maadaama lagu xidhay welinimadii iyo in lagu aqoonsado lagu ictiraafo oo lagu raacaba lagu xidhay inay wuxuun aada la timaado yacni madaalibtooda ugu waayo waxyaalaha isku dhabar jeegan waxaa ka mid ilahi subxana wa tacaala inuu wuxuun ka muujiyo maujeeda madalabkii diiniga haba kaasuu noqday waxaan garanayaa waayihii macnaha waxa fii bidaayati dalab annagu macnaha waxa weeyaan dabcan waa lasoo wada maraan umalaynaya marxalada iyada waxaan garanayaa annagu macnaha waxa weeyaan intaan habeenkii dikri fara badan iyo wax badan iyo kusoo jeedno haddana waxaan xusuusnahay maqsadka qalbigeena ku jiray baan xusuusnahay waxuu ahaa amaad nuurtaa ma ujeeda amaad nuurtaa oo xunkaa iftiimaa qasadkaasuu ah marka in badan oo ka mid a culimada islaamkuna waa sheegayaan in badan oo ka mid a qasadkaa daraaddii in ay gaadhaan ayay wax badan u sameynaya maxaa yeelay ictiraafkii baaba lagu xidhay maba lagu ictiraafayo haddaan waxyaalahaasi aysan kaa muuqanin ma wanuminu biashraati saaca min khuruuji dajaal wanusuuli ciisa bna maryam calayhi salaam min asama wanu'minu biطuluuci الshamsi min maqribiha wakhuruuji daabati اlardi min mawdiciha wanu'minu waxaanu rumaysannahay biashraati الsaaca saacadda calaamooyinkeeda iyo astaamaheedaan rumaysannahay oo min khuruuji dajaali dajaal soo bixitaankiisa ah iyo wanusuuli ciisa iyo ciise soo degitaankiisa ciisa bna maryam calayhi salaam min asamaai samada uu ka soo degay wanuminu waxaan rumaynaynaa biuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda min maqribiha xaggay u dhacda ay ka soo baxdo wa khuruuji daabati alardi dhulka daabadiisa soo bixideeda ay soo baxayso min mawdiciha meesheeda ay kasoo baxda inayaan rumaynaynaa ma yani wa ashraatu saacati lkubraa saacaddu waxay leedahay calaamooyin yani ilan cilmi waxay ku jirtaa waxyaalaha muqayabaadka in la ogeyn saacaddu goortay dhacayso laakiin nabigu sal lla alay slam wuxuu tilmaamay calaamooyin ka soo horeeya tilmaamo ka soo horeeya oo haddii la arko qadcan ay tahay inay soo dhowdahay saacadda calaamaadka marka laba qaybood weeye yani calaamaat suqra iyo kubra waa loo qiimiya calaamaadka waaweyn iyo calaamaadka yaryar kuwa yararkaa marka waa farabadan yihi kuwa waaweyn ayuu marka sheekhu meesha ka taabtay qaybo ka mida wuxuu yidhi waxaa ka mid a dajaal soo bixitaankiisa waxaa ka mid a nabiyullahi ciisa soo degitaankiisa uu samada kasoo dego waxaa ka mid a qoraxdoo maqrib iyo meeshay kasoo baxdo macnaha meeshay u dhacda kasoo baxda iyo daabatu lardi daabada dhulka oo iyaduna soo baxda xadiid xudayfat bnu usayd uu warinayaa jira oo uu leeyahay nebigu sal alla alay waslam maalin buu nagu soo baxay annagoo saacadda ka sheekaysanayna markaasaa wuxuu yidhi maxaad ka sheekaysanaysaan waxaan yidhi bay dhaheen saacaddaan ka sheekaysanaynaa nebigu markaasa wuxuu yidhi sal alla alay wasalam saacaddu ma ay qubayso ilaa aada toban arrimood toban aayadood oo ka horreya aad aragtaan tobankii aayadood buu marka nebigu tiriyay sal lla alay slam waxaa ka mid ahaa addukhaan yani qiiq qiiq iyo dajaal iyo daabadda iyo duluucu shamsi min maqribiha iyo nuzuulu ciisa bna maryam iyo ajuuj iyo majuuj iyo alaaatu khusuuf buu nabigu yuri sal la alay slam saddex yani waxa weeye dhulgariir waxaan ujeedaa ha yani dhulgoyn wey dhulkool macnaha kula gariira khasfun bilmashriqi wakhasfun bilmaqribi wakhasfun bijaziirati alcarab yani waxa weye aayaadkii marka nabigu tiriyay sal la alay waslam wuxuu ugu dambaysiiyey wuxuu yidhi dab ka soo bixi doona yaman oo dadka usoo xashrin doona soo kaxayn doona oo maxsharkooda keeni doona yani dadku meel isugu keeni doona dab intuu soo baxo iyo dadku soo cadhin doona taasaa ka mida buu nabigu ku tilmaamay salawatu llahi wasalaamu caleyh xadiidka muslim baa warinaya marka aayaadkaas yani nusuus kala gedisan baa kusoo aroortay siday u kala horeeyaanna waxaa la leeyahay aayaadka waaweyn waxaa ugu soo horeeya dajaal dajaal waxaa ku xiga nabiyullaahi ciisa soo degitaankiisa markuu soo dego dajaal buu dilaya dajaal markuu dilo kadib waxaa imaanaya ajuuj iyo majuuj baa soo baxay intaasoo dhan waa la yaqaanaa yani wax hariiba maaha wax weynu sii weya yani marka kuwa kale loo fiiriyo kulligood waa wax la aqoon jiro bashari aw ciise soo degitaankiisa waa bashar dajaal waa bashar maujeeda yani waxa weeye ajuuj iyo majuuj waa bashar aayaadka yani waxa weeyaan aan yani waxa weeye ka baxsan ma'luufka iyo wixii la yaqaanay ka baxsan iyaga waxaa ugu horeeya ama daabadda ugu horeysa ama qoraxda oo ka soo baxda meesha u dhacda labadooda kolba kii soo horeynaya yani waxa weye xadiidka sida ka muuqata ama qoraxdaa soo horeyn ama tanaa soo horeyn aayaadka waxaa ugu horeeya طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا مدو دي صهر مرتبة كلا لو كدو جرتا دي صهر مرتبة كلا لو كدو جرتا مركا قراحة صبحتان كذا وإسك معلوم إيه دابدنا وإله سبحانه وتعالى مخلوق وقرنا يقاب كوسا ميسين دابدا اسمشي كصبحي صلى الله أعلم مركي صبح هذا adduunkay maraysaa markaasay dadka kala calaamaynaysaa kan waa mumin kanna waa kaafir saasay u kala calaamaynaysa waata aayadda qur-aanka alla subxaana wa tacala odhanaya waidaa waqaca alqawlu akhrajna lahum daabatan min alardi tukallimhum ana annaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun taasaa loola jeeda daabadaasaan soo saaraynaa barbileh subxana wa tacala marka meelay ka soo bixi doonto iyo meelay ku jirta iyo qaabka u imaan doonto iyo allahu aclam intaa unbaa nasku ka sheegay yani bacda mufasiriinta qayb ka mid ah waxay sheegaan daabadan laysu sheegayaba waxay yidhahdaan waa baashii ilmihii yaraa ee uu dhali jirtay ee dhashi jirtay hashii nabiyullahi shucayb soomali hashii macnaa mucjisadiisii ma ujeeda hashii ilmahay dhashay markii hashii ay boqon gooyeen ay carartay ilmihii isaga ahaa buur buu galay kiibaa soo noqon doona markaa daabadda noqon doona saasay leeyihi wax daliilo haweenaata kutusaya ma jirto wax daliilo kutusaya ma ay jirto walacalla waxaa laga yaabaa inay israa'iiliyaa tahay inay israa'iiliyaa tahay oo kutubta reer bani israiil laga soo qaaday inay taa laga yaaba daabaduna iyaduna aayaadka ayay ka mid tahay waaweyn ee kutusaya inay soo dhawaatay macnaha saacaddii ay soo dhawaatay wanu'minu biashraati asaaca saacadda calaamooyinkeeda ayaanu rumaysan nahay oo min khuruuji dajaali dajaal soo bixitaankiisa iyo wanuzuuli ciisa bna maryam ciisihii ila maryama soo degitaankiisa calayhi salaam min asamaai samada uu ka soo degay yani nabiyullahi ciisa inuu soo degi kar soo degi doono qaطca wey masalada iyada axaadiista kusoo aroortay waa axaadiis mutawaatir ah wey axaadiis mutawaatir ah wey muctazilada iyo caqlaaniyiinta mucaasirka ah yaa waxay qabaan inuusa soo nabiyullahi ciisa soo degi karin ma soo degayo leeyihi ma uu soo degayo aayaadka qur-aanka ayaa axaadiisa mutawaatirkuna waxay kutusaya inuu soo degayo axaadiistaa marka waxay ku radiyeen oo ku diideen waa aaxaad bay dheheen walxaqu muxadidiintu axaadiistaa markay dib ugu laabteen sida xaafid ibnxajar iyo sheekh naasir iddiin ilalbani oo mucaasira iyo waxay tilmaamayaan axaadiista kusoo degtay yani soo degitaanka nabilah ciisa inay ilaa xaddi tawaatur gaadhsiisantahay xaddi tawaatur inay gaadhsiisan tahay mar hadday tawaatur gaadhsiisan tahayna qaطcan waxay ku qasban yihiin calaa yani waxa weye usuushooda waxay ku qasban yihin inay aqbalaan maxaa yeelay yani madhabka muctazilada iyo cidda raacsani ma ay qaataan sidoodaba axaadiista aaxaadda ay yidhaahdaan uma deliishadaan wixii caqiida ku saabsan ma ujeeda uma deliishadaan waa madhab khaaطia weye haddana madhabka waxaa tabaniye caqlaaniyiinta madrasa alcaqlaaniya madrasada la yidhahdo yani waxa weye ninkii laodhan jiray jawaadin afqaani iyo maxamed cabdu iyo rashiid rida iyo yani waxa weye hazaligii maalinta dhawey dhiman jiray iyo yani turaabigan iyo yani madrasa alcaqlaaniya la yidhahda madrasa alcaqlaaniya nusuusta caqliga loo bandhigaya wixii caqliga waafiqa waa la qaadan wixii caqliga diidana waa la diidaya yani waxa weeye taqriiban waa waliidatu madhab اlictizaal madhabkii muctaziliga ahaa oo magac cusub un macnaha waxa weye casriga kusoo baxayo wax kale maaha laa hayr marka aayadaha qur-aanka kutusaya waxaa ka mid a wain min ahli اlkitaabi ila layu'minana bihi qabla mawtihi wayawma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida wain min ahli اlkitaabi ilaa layuminana yani nabiy llaahi ciisa marka laga hadlay mid ahli kitaaba ma jiro ilaa wuu rumayn doonaa bu alla lehy subxana watacala waxaa lagu fasiraa intuusan dhimanin markuu soo dego kadib ayaa ahlulkitaabku rumayn doona sida xadiis kusoo arooray yani markuu soo dego saliibkiibuu ka jejabin oo macnaha waxa wey baalkii khinsiirka ay cuni jireen buu layn maujeedaa oo macnaha waxa weeyaan dajaal buu dili ilaa aakhirihi maara waxaa kaleeto uu ku xukumi doonaa nabiyullahi ciisa markuu soo dego sharciga diinta islaamkaabuu ku xukumi doonaa adduunku ku xukumi doonaa diinta islaamka ayuu ku xukumi doonaa ee diintiisii kitaabkii injiil aha ku xukumi maayo diinta nabigeena salawatullah wasalaamu aleyh yuu ku hogaaminaya dadka muminiinta ah walaa nusadiqu kahinan walaa caraafan walaa man yaddaci shayan yukhaalifu alkitaaba wasuna waijmac lumma walaa nusadiqu ma aanu rumaynayno kaahinan mid kitaabgaablow ah walaa caraafan mid xidigye ah xidigye walaa man yaddaci nin sheeganayana ma u rumaynayno shay-a wax sheeganaya shaygaasoo yukhaalifu alkitaaba kitaabka khilaafsan wasunnata iyo sunnada khilaafsan wa ijmaca alumma iyo ummadda ijmaaceeda khilaafsan macnaha kaahinka waxaa la yidhahdaa ninka cilmulhaybka cilmulhaybka ninka isku daya inuu wax ka sheego wax laynaga qariyey isku daya inuu ka warramo caraafkana waxaa la yidhahdaa waa uun qeyb ka mida kaahinkee waxaa la yidhaha caraafka ninka yani munajimka la adeegsado xidigaha yani wasiilada loo adeegsanayo cilmulhaybka ka warankiisaa kala gedisan mid kitaab buu furhaya cashrfalag iyo dayrabi iyo balaayuu furhaya midna waxa weeyaan dhulkuu jeexjeexaya dhulkuu xarxariiqaya waa faaliyo wey ujeeda midna xidiguhuu fiirinaya oo xidigahaas iyo dayaxa iyo waxbaa isu tegtegey oo halkaas isaguna wax ka deliishanay midba dariiqa uu u maraba midna jin baa u imaanhayo wax u sheegay marka kulligood kahanaa la yidhahda kulligood kahanaa la yidhahda qaybay sii kale laleeyihiin qaabi u adeegsadaan ama quruur ha adeegsado ama dhul ha xariiqo ama macnaha waxa weye jin ha la adeegsado ama xidiga ha fiiriyo wax la ama kitaab ha kala furo nin alla ninkii qeybka inuu ka warramo isku daya ayaa kahin la yidhahda kaasoo kaleeto marka waxa uu sheeganayo u rumayn mayna buu sheekhu leeyahy maxaa yeele nabiga wuxu uhi sal lla lay slam man ataa caraafan fasalahu can shayin lam yuqbal lahu salaat arbaciina layla nin dadkaa ka tirsan ninkii u yimaado oo wax weydiiya afartan habeen salaad laga aqbali maayo bu nabig uri sal lay slam afartan habeen xadiidkan la wuxuu ahaa man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila cala muxamed ninkii u yimaada kitaab gaablow ma ujeeda ama xidigiye u yimaada oo wuxuu u sheego ka rumaystaay wixii nebi maxamed lagu soo dejiye salawatullahi wasalaamu caleyh oo ku gaaloobay ninkii marka u yimid ee isaga wax weydiinaya haddii la yidhi salaad laga aqbalmay afartan habeen kii u rumeeyey wuxuu sheegayna la yidhi wixii nebi maxamed layd buu ku gaaloobay la yidhi kii waxoo dhan ay kasoo fulayeen maxaad umalayn marka kii waxoo dhan ay kasoo fulayeen maxaad umalaynaysa waa kasii xag jiraa marka waa ujeeda dadkaasi markaa in layska jiraayo waa laga maarmaan inta badanna jin bay la shaqaystaan inta badan jin bay la shaqaystaan nabiga sal lla lay slam waa la weydiye waxa la yidhi nabigana waxaa laga yaabaa qaar iyaga ka mid ah in ay war sheegaan warkay sheegeenna uu uu waafaqo oo mutaabaqeeyo waxa jira yacni waaqaca inuu muwaafaqeeyo oo matalan arrin bay ka warramayaan arrintii sidaa uga warran bay udhacaysaa arrinkaasi see buu noqonayaa nabi ilaahayo haddaysan cilmulqeybka nimanku waxba ka ogeyn see ku dhacda nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam shayaadiinta ayaa isdul fulfuusha bu say isu tulkorkorayaan isu tulturkorayaan ee samada agteeda tagayaan samada agteeda markay tagaan baa marka waxay dhegaysanayaan ma ujeedaan oo dhegta kusoo xadayaan wixii ilaahay uu xugmiyey subxaana wa tacaala oo malaa'igtu ku sheekaysanayso malaa'igta soo gaadhay oo malaa'igtu ku sheekaysanayso welina aan soo gaadhin adduunka aan soo gaadhin aan fulin weli yay dhegta kusoo xadayaan markay soo xadaan baa marka dambaaburadii shihaabtii baa laga daba keenaya lagu garaacayaa markii lagu garaaco waxaa laga yaabaa inuu soo gaadho oo isagoo yacni waxa weeye aan kelimadii kii ka hooseeyey aan kusoo tuurin inuu baalkii ku dhaco oo la dhinto inuu soo tuurana waa laga yaabaa oo markaasi kii ka dambeeye oo ka hooseeye uu soo gudbiyo kiina kii usoo gudbiyo kiina kii usoo gudbiyo hal kelima markay soo qaadaan marka sagaashan iyo sagaal beenood bay ku dareen sagaashan iyo sagaalkii beenood iyo tii runtahayd intay isku daraan iyo kii kaahinka ahaa ujeeda ee koofiyadda weynaaba marka afka ugelinaya dhag waa warramaya waa warramaya war sagaashan iyo sagaal beenood markuu sheego iyo hal xabo oo runa sheegaya halkii xabbaa rumoobay sagaashan iyo sagaalkiisii kale waa qarsoon yihiin marka cajaa-ibta jira khalqigii iyo ummaddii uma muuqataba sagaal iyo sagaashankii uu been beenta ku sheegay halkii xabo unbaa la celcelinaya qolyo dabcan isaga ku wareegsan oo agihiisa joogo yaani la shaqaysto oo waxaa jira xataa waxyaala aan ka dhicin xataa kasoo wariya oo odhanaya sheekhu maalheble anagoo joogno halkaa sameeyey khalaas dadkuna niyad samibay uhayaanoo waxa la wixii halkaa kasoo fulaba kasoo laga soo wariyaba waa xadiid mutawaatir oo nabiga laga soo wariyey oo kaleeto wey maara lama beeniyo ujeeda lama beeniyo dadkana marka waa ayaga laftooda waa la cabsi geliyo waxaa loogu warramay in qalbigooda laga warhayo qalbigooda in laga warhayaa loogu sheegay saas daraaddeed qalbigaaga ilaashaa lagu dhihi qalbigaaga ilaasho ujeeda ma beenin karta marka haddaad adduunka darafkiisa joogto sheekh hebel oo adduunka darabkiisa kala jooga qalbigaaga waxayn uma gelin karin maxaa yeelay uurkubaallo wey meel aan meeshaa joogto waxa wey qalbigaaga waa la socda saa daraaddeed qalbigaaga iyo iimaankaaga ilaasho saasay ku odhanaya dadkii marka waaba cabsanayaanba war waxani waa been iyo caqligu ma aqbali kara iyo ma odhan karaan marka kullu dalika waa khuraafadan waxba ka jirin walaa nusadiqu kaahinan walaa caraafan walaa nusadiqu ma aanu rumaynano kaahinan kitaabgaabalo ma aanu rumaynano walaa caraafan faaliye ama xidigiyana ma aanu rumaynayno walaa man yaddaci mid sheeganaya ma rumaynayno shay-an shay oo yukhaalifu alkitaaba wasunna kitaabka iyo sunnada nabiga sal alay slam khilaafsan wa ijmaca alumma macnaa waa adilada sharciga alkitaab wsunna walijmac wixii khilaafayo ciddii khilaaftay wax kasta uu la yimaado laga qaadan maayo waxaa isaguna afreeya oo daliilka mujmaca ee lagu kulansan yahay isaguna afreeyo uu yahay qiyaaska qiyaaska yani qiyaasku khilaaf daahiriyada ku jira daahiriyada khilaafsan oo waxay leeyihiin qiyaasku daliil sharciga maaha laakiin jumhuur ahlilcilmi inuu daliil sharciga yahay abciyan abcan yani waxaa laga soo qaada adilada mujmaca lagu daraa qiyaaskooda macnaha qiyaas muctabara ma aha daahiriyada masalada iyadaa macnaha kusaabsan ma aha khilaafkooda o dhan masalada iyada oo qiyaaska macnaha adilo kaleeto mukhtalafana waa jiraan adilada mukhtalafka la yihahdaa yani waxaa ka mid a masalan xadiidka mursalka oo kale waxaa kamid a qowl saxaabi oo kale waxaa kamid masaalix lmursal wax la yidhahdo oo kale ma ujeeda yani adilada mukhtalafka waa istixsaan wax la yidhahdo oo kale yani adilada mukhtalafka ah waa fara badan yihiin lakin afartaa daliil ayaa laisku aqsanyay ninkii marka kitaabka iyo sunnada khilaafa iyo ijmaaca ummada ummadda khilaafay waa daali mudalli awe waa baadiyeysan yahay waxbuuna luminayaa sidaa daraaddeed in la khilaafo wnara aljamacata xaqan wasawaaba walfurqata zayqan wacadaaba wanaraa waxaan aragnaa buu sheekhu yihi aljamaacata wada jirka xaqan xaq baan u aragnaa iyo wasawaaban sax baan u aragnaa waalfurqata kala jabka iyo iskhilaafkana waxaan u aragnaa dayqan leexasho almayl iyo waa cadaaban cadaab baan u aragnaa yani naska isaga sheekhu wuxuu ku tilmaamaya masaladii hadda kahor uu ka soo hadlay oo ah in midnimada iyo isku duubanka ummadda oo shay laga maarmaan ay yahay jamaacadeedi iyo wada jirkeeduna shay daruuriya inuu yahay ilaahina subxaana watacaala uu amray tafaruqa iyo kala tagga iyo isjees yani waxa weye kala jeesiga laga la kala jeesadana inuu isaguna yahay cadaab inuu yahay sharciguna uu diiday saasuu sheekhu macnaa masalada ku sheegay wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu ila akhiri alaayaat mar aad u fara badan yihi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuka yani dadka oo ilaahay u naxariisay subxaana watacaala ayaan iskhilaafin laakiin inta kaleeto waa iskhilaafaya khilaafku marka inuu dhacayo nabigu waa ka war magaca yani waxa weeyaan aaa'ifa almansuura magacaas waa magac ka wada dhexeeya wey yani aljamaacana waa magac isaguna ka wada dhexeeya wey maxaa yeele nabigu sal la alay waslam riwaayaadka xadiidka qayb ka mid ah marka la weydiiyey midna wuxuu yihi waa wixii aniga asxaabteed waxaan ku suganaa qolyaha ku sugan midna wuxuu yihi hiya aljamaaca jamaacadu marka waa wada jir wey lafdu ljamaaca axaadiista wuxuu ugu yimaadaa laba macnoba waa ugu yimaadaa marka la leeyahay ijtimaaca oo wada jira laba macnoba waa ku yeedhaa macno waa macno siyaasi ah macnona waa macno mabda'i ah macnaha siyaasiga waxa weeye waa marka xaakim iyo madax iyo laga hadlayo goorta laga hadlayo imaamka iyo daacadiisa laga hadlayo oo jamaacada ha ka bixina lala leeyahay macnaha waa jamaacada imaamkii lama baayocooday een gaalnimo lagu arag jamaacada raacsan iyo muslimiinta ha ka bixina oo imaamkii ha ka hor imaanina macnaha waa ku yimaadaa fa inahu man kharaja can iljamaacati kayda shibrin kaasoo kale lamid min macno kalena waa ku timaada oo waxa weeye aljamaaca macnaheedu ayadoo macna almabda'i saxiix manhaju lkitaabi wasunna wa calaa ma kana cala salaf sidaana way ku timaadaa waa macaanida waa miduu nebigu sal alay slam ku tilmaamay wahiya aljamaaca markii la weydiiyey firqada nabadgelya waa midda ay leeyihiin saxaabada qayb ka mid a sida ibnu sacuud oo kaleeto uu leeyahay yacni inta aada adigu ag xaqa ku dhegan tahay adiga ayaa jamaaca walow dadkoo dhan haba ku khilaafe jamaacadii la sheegaya adiga weye marka mabda ahaanna waa ku timaadaa qeexitaankeedu waa macnaa waxa weye waa lagu sheegaa macno siyaasi o in macnaha waxa weye laga dambeeyo maamulka muslimiinta iyo wadajirkoodana waa ku timaadaa khilaafka marka masaa-isha laysku khilaafsan yahay laba qaybood wey masaa-ishu masaa-ilna waxa weeye waa masaa'il yani masaa-isha ummaddu isku khilaaftay masaa-ilna waa masaa'il khilaafkeeda la yidhahda khilaafu tanawuc baa la yidhahda midna khilaafu tabaad baa la yidhahda khilaafka tanawuca macnaha waxa weeye waa meel ijtihaad geli karo masale ijtihaad geli karayo sharciguna uu fasaxay in lagu ijtihaadi karayo walow ijtihaadkaasi uu keeni karayo ninkana inuu si arko ninna kana inuu si arko masaa-isha uu ijtihaadkeeda sharcigu fasaxay taa iyadaa haddii inta lagu ijtihaado markaa kadib laysku khilaafayo maba ma noqonayso firaq ma noqonayso mas'alatu lfiraq ma gelayso khaasatan masaa-isha axkaamta sharciga ah iyo tafaasiisha iyo furuucda isku khilaafkeeda laysku khilaafayo can ijtihaad hadduu yahay oo can hawa nafsin uusan ahayn taasoo kaleeto lama yidhaahdo ikhtilaaf madmuum ama de hal dhinac buu madmuum ka noqon karaa madmuum wuxuu ka noqon karaa haddii aan laysugu cudur daarin oo la odhanin kana waxa way sidanuu ku qancay oo macnaha waxa wey daliilku tusay kana sidanuu daliilku tusay si degan oo anagoon isbaadiyeysiinin ooan bidcanimo isku xukumin oo aan isgaalaysiinin aan iska qancino haddaan isqancin weynana aan walaaltinimo walaale aan ku ahaano oo macnaha waxa weeyaan xeradii layska saarin oo laysbidcaysiinin daabitkaa isaga abaa loogaa maarmaan haddii daabitkaa la waayo oy noqoto ninkii ikhilaafaba waa mubtadic ninkii ikhilaafaba waa gaal majeeda ninkii ikhilaafaba waa kada ninkii ikhilaafaba waa faasiq hadday timaado masalada iyada ah yacni baqiga iyo xadgudubku wuxuu ka yimaadaa masaa-isha noocaas oo kaleeta ah dhankaasuu ka yimaada masaa-ilna waa masaa-il aan laysugu cudurdaaraynin sharciguna uusan ijtihaad ka furin majeeda taasoo kaleeto oo labada nin ay isu khilaaftay midna uu daalli yahay baadiyeysan ninna uu yahay nin macnaha waxa weeye hanuunsan uu yahay masaa-ishaasoo kale waxaa u badan masaa-isha usuusha ah ee macnaha tawxiidka iyo asmaada ilaahay iyo yacni usuusha diinta iyo akhlaaqiyaadka iyo taasaa u badan maarka masaa-isha yani axkaamta laftoodu way leedahay masaa-il mujmac ah oo aan macnaha waxa weyaan ayaga laftooda ninkii khilaaf ka keenayo macnaha waxa weye uu kuwa hore kuwankaas uu la mid noqonayo waxaa kutusaya arrinkaa isaga ah nabiga sal alla alay waslm ilahi subxana watacala wuxuu leeyahay wadaawuuda wasulaymaana id yaxkumaani fi lxardi id nafashat fiihi hanamu lqawmi wa kunna lixukmihim shaahidiin nabiyullaahi sulaymaan xugun buu qaatay daawuudna xugun buu qaatay labada xugunna way iskhilaafsanaayeen xukumkana waxaa sax ku ahaa oo fahmeen oo sidii la rabay u riday nabiyullaahi sulaymaan labadoodaba alla waa ammaanay subxaana wa tacala wa daawuuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarsi id nafashat fiihi hanama alqawmi wa kunna lixukmihim shaahidiin fafahamnaaha sulaymaana wa kullan aataynaa xukman wa cilma wa kullan aataynaa ilahi waa ammaanay subxana wa tacala labadoodaba yani waxaa ka mid ah saxaabadu ridwaan ullahi calayhim nimankii reer banu nadiir markii la caydhinayay ee madiine laga eriyey waa kuwa isku khilaafay beerahooda iyo geedahooda ma gogoynaa mise waxa weeyaan waa iska daynaa alla subxaana watacaala qaarna waa gogoyeen qaarna waa iska dhaafeen wuxuu alla yidhi maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illah ma jeeda labadoodiiba midna lama dhaleecayn waxaa ka mid ah xadiidkii nebigu sal lay sl ree bani qurayda oo odhan jiray laa yusalliyanna axadun ila fii bani qurayda mid idinka idinka mida yuusan tukanin salaada casarka laa yusallia casra ila fii bani qurayda ree bani qurayda inuu gaadho mooyaane maalintii lagu duulay saxaabadu dhex markay sii socdaan macnihii hadalka nebigu ula jeeday waa kuwa isku khilaafay qaarna salaadii casar dhexda kusii tukaday qaarna yidhahdeen maya ilaa aan gaadhno ma tukanin oo salaadii xataa saa ku dhaaftay oo jeeda nebigu labadoodii markii arrinkii loo sheegay labadoodii midna muusan eedayn nebigu salawatullahi wasalamu calayh waa farbadan yihin marka masaaisha noocaas oo kaleeta ah saxaabadana ridwaanullahi calayhim aad bay u fara badan tahay masaaisha ay isku khilaafeen fiqiga masaaisha noocaas oo kaleeta ee qaabkaasa ninkii tabdiica iyo tasfiiqa iyo takfiirka ku saleeya oo masaaishaa sal uga dhiga waa mubtadic daalli mudilli awey ummadda unbuuna kala jebin mooyaane marnaba isu keeni maayo maxaa yeelay wixii saxaabada iyo selafka u waasac noqday waa inuu waasac noqdo ma aha in la tabriirinayo laakiin waxa weeyaan intii lasoo ururin karo kaa laftiisa waa in lasoo ururiyo haddii laakiin la ururin kari waayo waa in laysugu cudurdaaro oo lagu wada socdo oo muminiin lagu wada ahaado oo walaaltinimo lagu wada ahaado ta kale ee laakiin waxa weeye nebigu uu ku tilmaamay sal lay wasalam in firaq lagu noqonayo waa haddii usuusha iyo masaa-isha mujmaca ah kuwa haddii laysku khilaafo markaasaa firaq la noqonay markaa wey marka firaq la noqonay sidaas ayaa macnaha waxa weye ay culimmadu ay tilmaamayaan ma aha marka waxa weeye dad aan ilaahi subxaana watacaala aan mubtadaca ka dhigin inaad ibtidaac ku tilmaanto ama aada faasiqiin ka dhigto ma ay ahaa masaa-isha jamaacaadka maanta jira ee islaamiga firaqii la sheegay ee axaadiistu sheegtay ama aayaadkii qur-aanka ka hadleen ma gelayaan mise ma gelayaan waa su-aal wey ma gelayaan mise ma gelayaan su-aasha iyadaa bacdu ahlilcilmi ayaa la weydiiyey waxaa la weydiiyey sheekh ibn baaz oo kaleeto sheekh ibn cuthaymiin baa la weydiiyey firaqii la sheegay ma galayaan mise ma galayaan waxay ku jawaabeen jamaacada haddii manhajkeedu uu ku salaysan yahay manhaj bidci ah oo firaqdii daallada ahaa manaahijteedii kuwo lamida uu ku salaysan yahay firaqdii daallada ahayd bay gelaysa haddii laakiin manhajkeedu uu manhaj sax yahay manhajulkitaabi wasunna hadduu yahay ma ujeeda manhajkii salafkana uu yahay firaqdii daallada ahayd lagu tirin maayo magac lala baxayna dhib ma laha khaasatan sheekh ibnu baas oo kale siduu leeyahy magacyadu dhib ma laha haddii jawharta iyo madmuunka iyo muctaqadka iyo manhajka uu sax yahay magacyadu wax dhib ma laha sidaasoo kaleeto waxaa odhanaya sheikhulislaam ibnu taymiya isaguna saasoo odhanaya yani wax dhib ah ma ay laha magacyuhu haddii aysan ka dhalanin iftiraq ka dhalanin oo macnaha waxa weeyaan cadaawad iyo isnacayb iyo hadduusan ka dhalanin oon laga keenin sidaas wey marka firaqda daallada in lagu tiriyo firaqdii nebigu tilmaamay sal alay wasalam ee ahlunaarka in lagu tiriyo jamaacaadka maanta jiray oo saa loo wada duuduubaayo waa khalad ficlan qaar galaya waa jiraan oo usuushooda iyo muctaqadaadkooda uu ku binaysan yahay usuul mubtadica laakiin waxa wey kulligood in laysku xaabqaado waa wada gelayaan la yidhaahdo yani waxoogaa insaafka waa ka fogtahay cadaaladda aad iyo aad bay uga durugsan tahay midna waa jirtaa nin kasta ama jamaacaha ku jiro ama yuusan ku jirin laabudda intimaa buu leeyay intimaa buu leeyay ninka xataa aan jamaaco ku jirin sheekh buu leeyay sheekhaasuu talada ka qaataa oo la tashadaa oo macnaha waxa weeyaan arrinkiisa oo macnaha waxa weeyaan uga dambeeya oo marmarka qaarkood xataa u tacasuba marmarka qaarkood utacasuba qolyo iyaguna waxaa jira yani mustaqiliin isku sheega tacasubaadka iyo walaha khaaska ah ee jamacaadka lagu sheegana marar fara badan iyagu uga dhow marar fara badan uga dhow jamaacaduna magac keliya meehe waa manhaj iyo maamul iyo magac kulli daalika wadato haddii marka manhajkiina qolyaha isku waafaqsantihiin jalasaadkii iyo talabii iyo wax kastana ay idinka dhexeeyaan dadkiina si gooniya aad isaga xidhan tihiin waayaha jamaca maxaad kaga gedisantihin marka waxaa jamaca kaga gedisantihin ma magaca keliya la eeday marka magaca keliya miyaa la eeday muslimiintana sidoodaba masalada tacasubka ah si gooniya in loola dagaalamo iftiraaqa iyo tacadudka in mid mid la noqdo oo la kala tagtaga in lala dagaalamona waa shay daruuri waa lagaa marmaan lafteed laakiin arrinta in miisaan sharci ah la saaro oo miisaankaa sharciga ah fataawida culimadana loola noqo ficlan culimada qeybka odhanaya waa jiraan mucasiriinta ah yacni waxa weeyaan kulligood isku xaadqaaday firaqda yani firaq ma odhanaya laakiin waxay leeyihiin ma ay bannaanaa ma ay bannaanaa qaar odhanayana waa jiraan saan idiin tilmaamay in macnaha waxa weeyaan jiritaankoodu uu xilligan hadda jira daruuri yahay khaasatan in laysku ururiyo manhaju salafna laysugu ururiyo kala tagooduna uu yahay shay aan loo baahnayn oo jamaaca heble iyo jamaaca heble iyo la yidhaahdo inaan loo baahnayn looma baahna markay leeyihin haddana hala tirtira maa hala tirtira maa sheekhunaas kale waxaad oranaysaa waxaad arkaysaa inuu leeyahay la baxa oo raaca oo hanuuniya tabliiqo kale marka laga warayso tabliiqa uu sheekhu ka waramayana waa kuwa sacuudiga wey yani saa in aad la socotaan baa loo baahanya tabliiqan ma aha suufiyada ah tabliiqan suufiyada ma aha ha la hanuuniyo oo ha la raaco oo macnaha waxa weye ha la soxo ayuu sheekhu odhanaya marka masaladu marka waa masalo dheer oo macnaha waxa weye runtii masaa-isha yani hadda aad laysugu hayo yani ugu muhiimsan wanara aljamacata xaqan wasawaaba wafurqata zayqan wacadaaba wanara waxaanu aragnaa aljamaacata jamaacadii waxaanu aragnaa xaqan xaq inay tahay baan aragnaa wasawaaban inay sawaab tahay waalfurqata kala tagiina zayqan inuu yahay ka bixitaan xaqa laga baxo oo laga iisho wa cadaaban cadaab inuu yahay ayaan aragnaa saasuu sheekhu odhanaya wa ficlan cadaab wey ilahi subxana wa tacala waa ka odhanaya qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin yani qaybsanka la qaybsamaayo waa nooc cadaab ilaahi awey qaybsanka baatil lagu qaybsamaayo haddii wixii masaa-ishii ijtihaadka aqbalaya majaalil ijtihaadka ah haddaysan ahayn masaa-isha marka qaabkaas in loo loo kala qaadayo daruuri weye haddii kale waxaan ummadda in lagu kala geeye ahayn baa lagu kala geynayaa oo macnaha lagu kala caydhinaya oo lagu tafriiqinaya marka midna ninkii raadiyaayey waa shay mustaxiil awey ninkii raadiya ummadda kulligeed min awaliha ilaa aakhiriha culimadeeda iyo caamadeeda inuu masaa-isha diiniga oo dhan kulligeed hal mid ka wada dhigo waxaan weligii hore u dhicin buu raadinaya mana ugaadhay ma ugaadhay waxayna ku imaan kartaa keliyeeta inay culimmadu kulligood hal caalim wada taqliidiyaan haddaad aragto dad weligood masaa-ishoo dhan isku wada ra'yi ka ah waa muqalidiin wey hal nin bay taqliidinayaan laakiin waxaa la yaqaanaa weligeedna lasoo yaqaana cahdu saxaaba ilaa salafkii ijtihaadaadka culimadu inay iskhilaafaan ijtihaadaadka culimadu inay iskhilaafaan markay iskhilaafaanna waxaa loo celinayaa alkitaabu wasunna waijmaacu lumma walqiyaas adilada sharcigaa baa loo celinayaa saasaa lagu kala rajaxaya saasaa lagu kala rajaxaya ninkii kala rajaxi kari waayana ninka uu ku kalsoon yahay cilmigiisa iyo diintiisa ayuu markaa inuu taqliidiya ay u bannaan tahay haddaysan macnaha waxa weye muqaarin uusan ahayno adilada uusan muqaaranayn karin isgalab dhigi karaynin culimadu ay yidhahdeen wdiin اllahi fi اlardi wاsamaai waaxidu wa huwa diin اlislaam wa diin اllahi ilahay diintiisa diinta alla subxaana wa tacaala fi lardi dhulka ugu diina wasamaa iyo samada waaxidun mid wey diinta ilaahay waa hal mid wa huwa isaguna diin lislaami islaamka diintiisa wey qaala lahu tacala ilah wuxu uhi ina diina diinka cinda allah ilah agtiisa alislaamu islaam wey wa qaala tacala alla wuxu uhi waraditu lakum alislaama diina wahuwa diinkaasina bayna alguluwi waaltaqsiir xadgudub iyo gaabin buu udhexeeyaa shayga in xaddiisii sharciga la dhaafiyo iyo in laga gaabin laga soka mariyo wa bayna altashbiihi waaltacdiil yarxamuk llah ilaahay oo khalqigiisa loo ekeysiiyo iyo ilaahay oo tilmaamihiisa loo diida buu udhexeeyaa wa bayna aljabri waalqadar jabriga in la yidhahdo addoonku waa qasban yahay iyo in la yidhaahdo asagaaba yani waxa weeyaan abuuro ficilkiisa qadarka waan soo marray iyo jabriga wa bayna alamni aamin noqosho laga aamin noqdo alla ciqaabtiisa iyo wal iyaasi quusasho laga quusto ilahay naxariistiisa intaasuu udhexeeyaa buu leeyahy yani kulli musطalaxaadkan iyo ujeedada loola jeedo sheekhu uu soo mari kulli wa diin ullahi ilahay diintiisa fi lardi yani diinta ilahi subxaana watacaala milladun weligeedba diintii soo jiri jirtay weligeedna jiri joonta waxay wadataa magac islaamnimo ay xambaarsatay maxaa yeelay alislaam waxaa la ihahdaa alistislaam walinqiyaadu lilahi subxana watacala daacatan leh hogaansan ilahi subxana watacala loo hogaansamo marka waa qaacidada iyo manhajka guud ee kulli wada maamunaya kownka o dhan kownka o dhan ma aha keliyata inuu basharka iyo dadka mukalifiinta keliyata ay leeyihiin bal yacni makhluuqaadka iyo majaraadka waaweyn iyo kawaakibta iyo kulligood iyo samada iyo arada iyo qoraxda kulli waa hogaansan yihin marka waa islaam wey islaam wey diintii marka lagu soo dejiyey ambiyadii hore diinteennan kulligeed waa diin islaam wey waa diin islaam diinta la wada haysto waa diin lmuslimiin diin islam wey macna wa diin ullahi diinta ilahi fi lardi dhulka uu diinayo wasamaai samada waaxidun mid weye wa huwa diin lislaami islaamka diintiisi weye qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi ina addiina diinku cinda allahi ilahay agtiisa alislaamu islaam wey wa qaala tacala ilah wuxu uhi radiitu lakum alislaama diinan radiitu lakum waxaa idinku raalli noqday alislaama islaamka diinan diin ahaan baan idinku raalli noqday wa huwa midkaasina diinkaasi bayna alghuluwi xadgudub iyo wataqsiiri gaabin buu udhexeeya xadgudub yacni in xaddiisii la dhaafiyo iyo in laga soka dhigo yuu udhexeeya macnaha wa bayna atashbiihi waataciil tashbiiha waxaa la yidhahdaa baan saan soo sheegnay in ilaahi subxaana watacaala khalqigiisa loo ekeysiiyo yani cags madhab nasaara nasaarada madhabkeedu wuxuu yahay inay addoommada ilaahay qaadaan oo mansilatu lkhaaliq gaadhsiiyaan mushabihaduna waa cagsi allay subxaana watacaala soo qaaday markaas waxay soo gaadhsiiyeen mansilatu lmakhluuq marka yani alla subxaana watacaala in wixiisa iyo sifaatkiisa iyo loo ekeysiiyo khalqigiisa tashbiiha kaasa tacdiilkana waxaa la yidhahdaa in la yidhaahdo alla wax tilmaamo amaba lahaba ma ujeeda gacan ma laha oo yani waxa weeyaan yani ma cadhoodo oo ma jeclaado oo ila akhiri tilmaamahoo dhan in loo diido ayaa la yidhahdaa tacdiilka la yidhahda jabriga waxa la wa bayna aljabri waalqadar jabriga waan soo marnay ma ujeeda jabriya iyo qadariya labadaa madhab buu ku kala wadaa waa inagii soo marnay markii aan ka hadlaynay adoon addoommada afcaashooda iyo waxay samaynayaan miyay u madax bannaan yihiin mise way qasban yihiin oo wax alla wax gacanta ugu jirta ma laha madhabka inuu madhab alsunna waljamaca udhexeeyana waan soo marnay yani jabriyadu waxay leeyihiin wuu qasban yahay ujeeda oo waa nin inta la jujuubay asagoo dhanba wax haba yarata gacanta ku jira uusan jirin maujeeda sida macnaha usha aada adeegsanayso kale qadariyaduna waxay leeyihin mee isagaa ficilkiisa abuuraya u madax bannaan allana subxaana watacala wax shaqa kuma laha ahlusunna waljamaca marka waa udhexeeyaan waa ku macnaha waa kan soo marnay inay leeyihiin addoonku khiyaar buu leeyahay oo mashii uu leeyahay oo iraaduu leeyahay laakiin iraadadiisa iyo mashiicadiisu waxay raacsan tahay ta alla subxaana watacaala allana dhinac yani waxa weye wuxuu ku leeyahay yani waxa weye awood wuxuu ku leeyahay lug buu ku leeyahay addoonkuna qayb buu ikhtiyaarka ku leeyahay waa madhab marka laba madhab buu udhexay wa bayna alamni waaliyaas amnigu waa cadaabka allo laga aamin noqdo laysdhigto iyaaskuna waa naxariista ilahi laga quusto waataan iyadana soo marnay addoonka in loo bahay inuu ku noolaado bayna alkhawfi waalraja bayna alkhawfi waalraja kulli musalaxaadkankaat horuu sheekhu usoo maray oo uga soo hadlay فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحو براء إلى الله سبحانه وتعالى من كل من خالف هذا الذي ذكرناه وبيناه فهذا متكازي شيخ كتابك وقبقبين ديننا دين كنجيوي واعتقادنا اعتقاد كنجيوي ظاهرا وباطنا كرئي غصبة يعني قلبك نواكأ من سنة حبنها نواك لإيماننا ونحن أنونا براء kuwa beri ka abaan nahay ilallahi ilaahay intii ka abaan beri uga nahay tacaala koraaye min kulli man khaalafa cid kasta oo khilaafta alladii midkii dakarnaahu aan sheegnay oo bayannaahu aan cadaynay waxaan soo sheegnay ninkii khilaafa oo garab maraana beri baan ka nahay buu leey wa nas'alu allaha tacaala alla waxaan weydiisanaynaa an yuhbitanaa inuu na sugo cala aliimaani iimaanka inuu nagu sugo wayakhtima inuu noo khatimo lana annaga bihi inuu iimaan noogu khatimo yani annagoo muminiina inuuna dilo wayacsimanaa inuu naga ilaaliyo ayaan alla weydiisanaynaa min alahwaa'i hawooyinka almukhtalifati ee iskhilaafsan hawooyinku waxa weeye waa ra'yiga aan daliil ku fadhiyin wey nafjeclaysi ku fadhiya waalaaraa'i almutafariqa iyo aaraada kala gedisan ee kala tagsan inuu ilaahi subxaana watacaala naga ilaaliyo ayaanu weydiisanaynaa waalmadaahib alradiya iyo madaahibta yacni waxa weeyaan xunxunka ah almadaahib alradiya madaahib alfasaad madaahibta macnaha waxa weye fasaadka ku salaysan ama madaahib alradiya madaahibta halaagsantay mila almushabihati sida mushabihada oo kaleeto walmuctasilati iyo muctasilada iyo waljahmiyati jahmiyada iyo waljabriyati jabriyada iyo walqadariyati qadariyada iyo wakayrihim kuwa lamid oo min aladiina kuwii ka mid a khaalafu sunata sunada khilaafay waljamaacata iyo jamaacada khilaafay sunadii nabiga sal lla alay wasalam iyo jamaacatu asaxaabati waaltaabiciina waman tabicahum jamaacadaasay khilaafeen wa khaalafuu dalaala waxaalafuu wa xaalafuu yani muxaalafada waxa la yidhahda macnaha waxa weeyaan u dunmay ama garab istaagay ama macnaha waxa weeyaan kaashaday xaalafu dalaalata yani gaashaan buursaday wa xaalafu dalaalata baadidana gaashaan buursaday wa naxnu anaguna minhum xaggooda bura'aau beri baan ka nahay wa hum iyaguna cindanaa agtanada dullaalun baadi weeye wa ardiyaau kuwo oo liito wey kuwo oo macnaha waxa weeye halaagsamay weeyaan wabillaahi alle ayay alcismatu dhowrsoonaantu ahaatay iyo watawfiiqu waafajintu allah wax waafajiya subxaana wa tacaala isagaana wax dhowra macnaha taa aan soo sheegnay waa diintanadii qalbigana waa ka aaminsannahay xubnahana waa kala nimanna daahiran buu le sheekhu leeyahay berina waxaan ka nahay alla subxaana wa tacaala wax kasta oo waxaan soo sheegnay khilaafsan beri baan allaga uga nahay buu leey maana yacni caqiidatu ahlisunna waljamaca buu sheekhu soo qeexay wax alla wixii khilaafsanna waa beri baanu ka nahay allana waxaan weydiisanaynaa inuu iimaanka nagu sugo oo noogu khatimo ahwaada kala gedisan iyo aaraada iskhilaafsanna inuu ilahay naga ilaaliyo iyo madaahibta halaagsantay saasuu sheekhu weydiisanaya madaahibtii halaagsanto marka tirinaya sida mushabihada iyo muctasilada iyo jahmiyada iyo jabriyada iyo qadariyada waa soo marnay mushabihada waa waadix muctasiladuna iyaduna waasir ibnu cabaa nimanku asaasay wey muctasilada gadaal dambe madhabkii ugu xoog madaahibta ugu xoog badan buu ka mid ah maaturidiyada iyo ashaacirada iyo kulligood waxa weye waa caruur ayay muctasiladu dhashay wey ma ujeeda madhab alictizaal ayay ka dhalatay waxoogaa bacdu tacdiilaad bay ku sameeyeen madhab alictizaalki jahmiyaduna jahmnu safwaan madhabkiisii wey jacd ibnu dirham uu ka dhaxlay yani waxa weeyaan ee isagana awal yani madhabkii la yimid sifaat ilahay tilmaamadiisa in la diido qur-aanka khalqi in macnaha waxa weye makhluuq uu yahay ku sheega jannada inay waaraysa iyo naarta diida yani waxa weye madaahib wuxuu la yimid cajiib ayuu la yimid jabriyadana iyo qadariyadana waa qolihii hadda aan kasoo waramaynay kelimadii ka horreysay mid ah fahada diinunaa diintanadii weye waictiqaadunaa ictiqaadkanagii daahiran wa baatinan yani muu kor iyo hoosba yani waana muujsanaynaa waanan qarsanaynaa qalbigana waa noogu jira wanaxnu anagu buraa'aau beri baan ka nahay ilallahi tacala koray min kulli man khaalafa cid kastoo khilaafta alladii midkii dakarnaahu aan sheegnay wabayanahu aan cadaynay wanas'alu allaha tacaala alla ayaan ka codsanaynaa oon weydiisanaynaa an yuhbitanaa inuuna sugo cala aliimaani inuu iimaanka nagu sugo wayaktima lana uu noogu khatimo bihi isaga iimaan inuu noogu khatimo noloshanada wayacsimanaa inuu ilaahay ilaalina ilaaliyo min alahwaa'i hawooyinka almukhtalifati ee iskhilaafsan واlآراء المتفرقة هي آراء كلا تكسن إنه الله نجيل عليه سبحانه وتعالى والمذاهب الردية هي مذاهب فساد هي فساد معناها قصة ليسا أما هلاك سنتين مثل المشبهة سيدة مشبهة وكلا تكوى على خلقه سوى كيسية والمعتزلة هي معتزلة والجهمية هي جهمية هي والجبرية هي والقدرية هي وغيرهم كوى لمثل ومن الذين كوي كمدع خالفوا السنة سنة النبي خلافي والجماعة جماعة السلف خلافي هي جماعة السنة والجماعة waxaalafuu yacni garabsaday ama gaashaan buursaday addalaalata baadida wanaxnu anagu minhum xaggooda baro-aau beri baan ka nahay wahum iyaguna cindanaa agtana dullaalun baadi weye wa ardiyaa kuwo macnaha waxa weye halaagsamay oo macnaha baadi a weye wabillaahi alla ayay alcismatu dhowrsanaantu ahaatay isagaa wax dhowra watawfiiqu waafajintu isaga ayay la jirtaa wallahu aclam wasal allahuma wasalam calaa nabiyina xamd ali sabi slam bihii hooyadii miya aabihii waxa weye nabiga sal alay wasalam wuxuu sheegay inuu yani waxa weeyaan uu naarta ku jiro so ahlufatra ma ahayn haddii la yidhaahdo ahlufatrada waxaan idhi qowlka ugu raajixsan in aakhare la imtixaanayo sooma kulligoodna ahlu janno way adduunyada markay joogaan lama dhihi karo kulligoodna ahlu naar way lama dhihi karo aakhare markay tagaan baa la imtixaanaya imtixaankooda natiijada kasoo baxdaa nin walba lagu abaalmarinaya mid inuu naarta galaa laga yaabaa qaar ka midana ay jannada galaan nebigu marka sal alay wasalam wuxuu kasii warramay aabbihi inuu naarta gelayo haddii la yidhahdo marka culamada qayb ka mid waxay ka doodsan yihiin inay ahlu fatro ahaayeen waa koow haddii la sugo inay ahlu fatro ahaayeenna ahlu fatraha adilada ku soo aroortay inaan la cadaabaynin ilaa in la imtixaano mooyaane waxaa khasisaysa adilada soo aroortay nebiga sal alla lay wasalam inuu aabihii uu naarta geliyay iyo kuwo kaleeto oo ku soo aroortay quraysh iyo carabta odayaashoodii oo waxyigu soo gaadheen yani nebiga sal l waqtigiisa aan soo gaadhin inay naarta gelayaan yacni waxay khasisayaan adiladu waa caam iyo khaas wey cilmul-usuulka lagaga hadlaa haddii nas caama soo arooro oo jus-iyaadkiisii jus ka mida nas uu ku soo arooro khilaafsan macnihii hore naskanna macnahaasaa loo daynaya kii horena macaanida kale laga loo daynaya haddii ahlu fatra naar ma gelayaan ilaa xujadan lagu oogo layidhi waa caam sooma naga aabihii iyo keyrkiiba caam bay ku yihiin naskan marka nebiga aabihii gaar u sheegay gaarkiisaasoo loo daynaya ma ujeeda yacni wuxuu ka warramayaa waa laga yaabaa haddii la yidhaha xataa ahlu fatru ahaa maa bacda alimtixaan haddii la imtixaani lahaa natiijadii uu noqon lahaa waxay ahaan lahayd inuu naarta gala sooma oo uu ku dhici lahaa inuu naarta gala ahaan lahayd hadduu ku baasi lahaana inuu jannada gala ahaan lahayd marka nebigu wuxuu kasii warramay salawatullahi wasalaamu caleyh meeshuu geli doono ayuu kasii warramay axaadiista iyo aayaadka qur-aanka iyo adiladu marka iskama hor imaanayso iskama hor imaanayso axad ahlulcilmiga ah oo ahlulfatra jannaday gelayaan yidhina ma jiro axad min ahli lcilmi waxaa loo dhexeeyaa naartay gelayaan iyo waa la imtixaani oo jannaday qaarkood gelayaan baa loo dhexeeya laakiin nin yidhi jannaday wada geli doonaan ma uu jiro marka iskama hor imaanayaan waa khaas iyo caam khaas iyo caamna nusuusta waa lagu yaqaanaa wallahu aclam ciisa markuu yimaado diintii shareecada islaamka oo taallo u imaanaya shareecada islaamka oo taallo oo muslimiintii jiraan oo kitaabkii qur-aankaa jiro oo axaadiista nebigaa jiraan buu imaanaya taasuu marka dadka uu ku dhaqaya ee maa in waxay cusub loo waxyoonayo dabcan sidee buu ku baranayaa oo sidee buu ilaahay ku baraya waa masalo kale laakiin diintii oon baabi'in oon tegin buu imaanaya markaa kadibna iyadii unbuu dadku maamulaya maa maaha in waxay cusub loo waxyoonayo ama kaahinka kudabatukashadiisa lagu daba tukado ma ay banaana laguma daba tukanayo waa sida ay culimmadu leeyihiin shee sheekh ibnu baaz oo kaleeto waa la weydiiyey laguma daba tukanayo buu leeyahy xujadaa lagu oogayaa haddii xujada uu garowsan waayo oo uu qaadan waayo waa laga tegaya wuxuu mariyey arrintaasoo kaleeto iyadana dadka ama masaajidda dadka suufiyada ee aaminsan ilaahi subxaana wa tacaala kheyrkii inuu wax tari karo ay tujiyaan oo aimada ay ka yihiin masaajidda noocaasoo kaleeto ah wuxuu leeyahay xujada ha lagu oogo ha loo sheego haddii ay markaasi ay diidaan o qaadan waayaan yaa lagu daba tukan xataa heer wuxuu gaadhsiinayaa guryaha in layskaga tukado ayaa ka fiican in qolyaha noocaasoo kale lagu daba tukado saasuu sheekhu leeyahay wallahu aclam bisawab الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما